ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax axmed jaamac ayaa magaalada muqdisho uga qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay warbixinta tirakoobka ganacsiga dalka munaasabada tirakoobka ganacsiga dalka oo ay soo diyaarisay hay-adda staatiskale qaranka waxaa sidoo kale ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya hay-adaha u xilsaaran iyo marti sharaf kale waxaana lagu soo bandhigay heerka horumarka ganacsiga dalka iyo caqabadaha jira cabdisalaan cabdiraxmaan maxamed agaasimaha hay-adda istaatiskada qaranka ayaa ka hadlaya warbixinta iyo muhiimadda laga leeyahay waxaa kaloo ka mid ah inuu dowladda iyo hay-adaha kala duwan oo dowladda cilmi baarista mataqaanaa ganacsiyada khaaska loo leeyahay saaxiibada beesha caalamka inay xogta tirakoobka isticmaalaan kana faa'iidaan kuna go-aan qaataan si ay u soo saaraan talooyin wax ku oolah oo bulshada anfici kara waxaa ka mid ah in wax soo saarka soomaaliya inta badan g d b-da qarashaadka dhanka qarashaadka ama g d b baxsaniger ayaa lagu mataqaanaa qiyaas jiray laakiin waxaa uu tirakoobkan gugnig u yahay sahanada aan qaban doonno sahnadaas oo wadanka ka dhici doona sanadaha soo socda kan koowaad waxaan bilaabi doonaa sanadka cusub hadduu ilaah yidhaahdo bisha janawari ilaa february sahanadaas marka waxay naga caawinayaan inaan g d b-da ama wax soo saarka wadanka aan qeybta by production ama wax soo saarka aan ka qiyaasno sidoo kale wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya sidoo kale wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan beene beene ayaa sheegay in xog muhiim ah oo lasoo bandhiga ay qeyb ka qaadanayso horumarka ganacsiga dalka warbixin aad iyo aad u muhiim u ahoo dowladda iyo ganacsiga soomaaliyaba dhexdooda ku maqnayd oo aan hore loo qabanin muddo lix toddoba bilood ku dhowaad laga shaqaynayay sida halkan aan ka dheehanaynay soo jeedintii hadda ugu dambeysay agaasimaha labaatan daqiiqo hor uu soo jeediyey xogta ganacsiga soomaaliya ee diiwaankiisaoo dhammaystiran oo dee xog fiican aada u qiimo badan ah sensus marka la dhahaa literally every meel waa la tagay macnaha magaalooyinka halkan lagu safo oo dhan ayadoo businesska loo kala kala sifaagireeyey kuwa formalka kuwa aan informalka ah iyo kuwa waratooyinka ahoo kala duwan boqol iyo toddobaatan iyo afar kun iyo boqol iyo afartan iyo sagaal miyaamas ugu dambeyn ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayaa sheegay in warbixinta tirakoobka ganacsiga ay furo u tahay qorshaha horumarineed ee dalka iyada oo ummadda ka caawinaysa in si saxa loo fahmo caqabadaha iyo fursadaha ganacsi ee dalka shaqada ay qabanaysaa ay sii qurux badnaanayso siina sugnaanayso iyo private sectorka horta nimanka bahashan loo wada wadaa wa iyaga ilaahay ha garansiiyo horta waxaasoo xoga iyagaa la rabay inay ka faa'idaystaan annagu lagama yaabo inaanu dukaamo furanne waxaa inoo tilmaamaya hadafyada istatistikadan loo sameeyey tirakoobkan hadafka u horreeya waxaa weeye in la helo a business registry oo bal daraasaadkani ay ku khasabto bisnesyadu inay isdiiwaangeliyaan incentivesna loo abuuro sida microfinance warbixintan oo lagu soo bandhigayay caqabadaha ka jira ganacsiga iyo sidoo kale horumarada muddooyinkii lasoo dhaafay uu sameynaya ganacsiga dalka sidoo kalena lagu soo bandhigayay tirakoob lagu sameeyey ganacsiyada dalka oo dhan ayaa muhiim u ah in la fahmo heerka horumarka ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha dalka